bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay lix iyo labaatanka bisha disembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal habeenkii xalay ahaa ku dhex maray degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliya kadib bar kontarool oo ku taala degmadaasi oo ay weerar ku qaadeen kooxda al-shabaab wararkaaynu ka helayna degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in dagaalka oo muddo saacadaha qaatay uu ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay iyo sidoo kale dad rayida waxaa la xaqiijiyey ilaa iyo haatan dhimashada inay gaarayso ilaa iyo laba ruux oo mid ka mid a ay tahay haweeney ka mid a dadka deegaanka sida wararkaaynu ku helayno iyo dad kaloo dhaawac ah oo ayaguna waxyeele ay kasoo gaartay rasaasta labada dhinac ay iswadaarsanayeen saraakiil oo hadashay ciidanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ay dagaalkaasi iska caabiyeen kooxihii weerarka kusoo qaaday maantana saakina ay howlgallo ka soconayaan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose si loo ogaado kooxdii weerarka soo qaaday halkii ay ka yimaadeen iyo sidoo kale sida ay sheegeen saraakiisha dabagal ugu haya goobaha ay inta badan weerarada kasoo abaabulaan kooxaha soo weerara saldhigyada ciidamada ay ku leeyihiin gudaha degmada afgooye afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose tiro dhowr jeero hore waxaa weeraro kusoo qaaday ciidamada mili waa ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab iyadoona inta badan weerarada ay ka dhashaan khasaarooyin soo gaara dad rayid ah iyo dhinacyada dagaalamaya maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya isbaarooyin hor leh oo ay dhiganayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha hoose oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmada waa gudaha gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye waxa uu sheegay weerar inta badan isbaarooyinka haatan in si aada loo soo dhigay inta udhexaysa afgooye ilaa iyo deegaanka xaawo cabdi ee duleedka degmada waa duleedka ceelasha biyaha ayadoona wararka ay sheegayaan in isbaarooyinkan ay u yaalaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya militariga soomaaliya ayuu ku eedeeyey in isbaarooyinkan ay dhiganayaan markii laga hadlayna ay maamulka ku eedeeyeen inay la shaqeeyaan ururka al-shabaab sida hadalka u dhigay guddoomiye ku-xigeenka amniga
arrintaasi militariga ku saabsan iyo isbaarooyinka waa wax xaqiiq ah waaye wax jira waaye waxaan la inkirin karin waaye maanta ciidanka militariga ah oo meelaha kamid ah gobolka shabeelle hoose ku sugan guud ahaan bishaara ma dhihi karna meelaha kamid ah gobolka shabeelle hoose ama degmooyin kamid ah ku sugan ma dhihi kara militari waaye waxaan dhihi karaa milishibi waaye milishibi waxaa loogu talagalay inay canshuur qaato aduw ma dhiciyaan qaarkood annaga hadda saan ku aragnay waxaana u daran hadda oo u dambeysay isbaarada hadda xaalo xabdi ay soo dhigteen marka culeyska waa jiraan lama dhaafo ayay sagaashan jir lama dhaafo gabar yar lama dhaafo oo aan qaangaarin lama dhaafo dhibaato weyn baa maaragta lagu qabaa militarigu wax badan afkuwaanu ka leeyahay leexleexinay laakiinse dhabta waxay tahay in maaragta qeybo ka mid ah ciidanka militariga iyo kuwa maaragta ayagu ay saaxiiban yihiin oo dalka ciidanka ay usu xiraan oo dhibaatada geysanaya maxaa la yidhahdaa in ay dhibaatooyinkaasi ay geysanayaan wax oo aan indhaha laga qabsan karin waayo hadda meelaha ugu badan isbaarooyinkayaan waxaa kamid ah wadooyinkan wadadan xidhiirisaa magaalooyinka afgooye iyo maaragtay wallaweyn oo run ahaantii dhowr iyo toban isbaara ayaa maaragtay wallaweyn maaragta hadeertaa magaalooyin ka baxla waa maqlaysa heer la yidhaahdo maaragta dhowr milyan oo qof oo gobolka shabeelle hoose ku dhaqan oo maaragtay ay ka yimaadeen saraakiil badan oo dowladda soomaaliya ka tirsan ay ka yimaadeen xildhibaano badan oo dowladda soomaaliya ka tirsan maaragta madax badan oo dowlad goboleedka koonfur galbeed ka tirsan madax badan oo gobolka shabeelle hoose ka tirsan iyo madaxda heer ilaa heer intaba al-shabaab waa rag saraakiila ku hadaaqaya waa maqlaysay la ajli isbaaradaas inay dhigtaan hooyooyin sagaashan jir oo waayeela ah soo darteeda arigi waa waxa dhiganaya halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer guddoonka baarlamaanada maamul goboleedyada iyo kan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa maanta shir wuxuu ugu furmi doonaa magaalada baydhabo ee xarunta meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo maalintii shalayna wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ay gaareen magaalada baydhaba ujeedka socdaalka guddoomiyaha baarlamaanka ee shirkan ayaa lagu sheegay qaabka wada shaqayn ee u dhexmari lahayd ee dowlad goboleedyada baarlamaanadooda gaar ahaan guddoonka iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya loogana wada shaqayn lahaa wax waliba oo maslaxadda ah ay ku jirto iyadoona kulankan laysku xog waraysan doono sidoo kalena dhinacyada kulanka ka qaybgalaya ay ka hadli doonaan hanaanka ugu wanaagsan ee u wada shaqayn doonaan labada baarlamaan ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo warbaahinta la hadlaya ayaa sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha shirkan diiradda lagu saari doono iyo waxa looga hadlayo inta uu ka soconayo magaalada baydhabo
saad la socotaan waxaa ku ballansanayn in magaalada baydhabo lagu qabto shirkii wadatashiga ahaa ee guddoonada golayaasha sharci dejinta ee dowladda soomaaliya min heer federaal ilaa iyo heer dowlad goboleed saad la socotaan madashaan madal hore usoo jirtay ah saddex fadhi oo horena soo qabsatay marka fadhigeedii afraad waaye waana markii ugu horeysay marka meel ka baxsan caasimada lagu qabto waxaana nasiib u yeelatay magaalada baydhabo insha allah waxaan rajeynaa kulamada kaleo soo socdana marka in dowlad goboleedyada ayagana caasimadooda marba la tegi doono saddexdii kulan ee hore waxoo lagu qabtay magaalada muqdisho marka shirkaas waa shirkaas wadatashiga madashaas golayaasha sharci dejintu ay ay ku midaysan yihiin isugu hadda ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu go'aansanay in sanadkiiba laba jeer la qabto oo marna lagu qabto dowlad goboleedyada marna lagu qabto magaalada muqdisho runtii kii ayuu ka jawaabayey maadaama doorasho iyo howlo kale iyo ayna soo dhex galeen ayaa waxay soo gaarta bisha december in la qabto waxyaabaha lagaga hadli doonana waa idiin sheegna wixii hore looga soo hadli jiray shirarkii hore ayaa halkeeda laga sii wadaa waa isfaham keliya oo maaragtay arrimo siyaasadeed oo maaragtay kuma ay jiraan wax siyaasadeed oo lagaga hadlayo siyaasadda lagu gorfaynaayo ma aha laakiin waa danaha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanada waaye horey waxaa kulanka waa kulan shirkan u cambaareeyay gudoomiyaha aqalka sare sheegayna in howlahoodii faraha uu kula jiro gudoomiye jawaari waxa uuna kaga digay qabashada shirka noocani ah in ay ku qabtaan meel ka mid ah gudaha dalka soomaaliya hogaanka sare ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyana waxa uu sheegay in hogaanada laamaha ciidanka loo dhiibi doono dhallinyarada da-da yar ee dhowaan soo dhammaysatay tababarada kuna biirtay ciidanka militariga soomaaliya hadalkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii dambe lagu oday ciidanka isbedelo lagu samaynayo iyadoo lagu eedeynaya hogaanka ciidamada musuq maasuq iyo wax isdabamarayn kadib markii dowladda maraykanka ay sheegtay in la la-yahay dhaqaalo badan oo ay ku bixi jirtay ciidanka militariga soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxa uu sheegay in hogaanada intooda badan haatan lagu wareeji doono dhallinyarada da-da yar ee dhowaanba dhammaysatay waxbarashada kala duwan ee ciidamada kuwaasi oo qaarkood ay ka yimaadeen dalka dibaddiisa waxauna sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya mar oo arrintani ka hadlayay intani ay tahay ujeedadeeda in isbeddel muuqda laga helo ciidanka xoogga dalka soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa haniba saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh